suuratu sad iyaduna sidii suurad ayadu waa sideed iyo soddon suuradii waa tartiibkeedan le waa suuradii sideed iyo soddonaad sideed iyo sideetan aayadood weeyaan iyaduna sidii tii hore o kaleun bay ka ag dhowdahay oo ay u hadlaysa bismi illahi araxmaan araxiim sad allahu aclamu bimuraadihi bidalik waa mutashaabih wlqur'aani baan ku dhaartay baa ilahay uhi di dikri ee sharafta u saaxiibka ahay iyo wanaagga iyo wacdiga wanaag oo dham isagu ku ururay qofka qaataana waantoobay bal iladiina kafaruu kuwii gaaloobay fii cizatin santaag bay ku sugan yihiin iyo kibir iyo wa shiqaaqin khilaaf ciza walilaahi alcizatu baa lay iyaguna cizi aanay lahayn bay baadi doonaya ka anbadayna iyagu cizi ka doonaya iyo munaafiqu marka fii ciza haddii la waaniyo oo la yidhaahdo warkadaa waxan akhadat alcizatu bilism alciza waa ficilka xun waxaa ficil baa ii geeyay bay idhahaan dadku ficil baa ii geeyay hadii lagu idhaahdo maaha wax gar iyo cadaalada wey kama halaknaa buu laha yidhi in badan baanu halaagnay min qablihim min qarnin ummado iyaga ka horreeyey baanu halaagnay fanaadow way qayliyeen qayl ay ka kaceen walaata xiina manaas iyadoona waktiguna ahayn waktigii la baxsan lahaa ama la nuuxsan lahaa walaata alxiinu xiina manaas waa ismigeeda iyo khabarkeeda ismiga inta badan la gooya walaadiyo taawtaniis la geliyey walaata alxiinu iyadoona waktiguna ahayn xiina manaasin wakti la fakado wacajibuu gaalada waxay la yaabeen an jaaahum mundirun minhum rasuul u digaa inuu u yimi oo iyaga ka mid a taasunbaabay la yaabeen diin aan diintiinan ahayn baa la keeno wax bedelaysa taa way ka soo horjeedsadeen wa qaala alkaafiruuna gaaladii waxay idhaahdeen haadaa saaxirun kadaab nebi maxamed bay saa ku dhahan calayhi salaatu wasalaam ajacala alaalihata ilaahyaashiima wuxuu ka dhigay ilaahan waaxidan mid qura laa ilaaha ila allah kolkay maqleen bay idhaahdeen war wixii ilaah ahaaye saddex boqol iyo lixdankaanu midba maalin ku hagaajinay sanadka ilaahay balba maalin buu maamulaya aanu nidhi ma mid qura ka dhigay ina haadaa la shay-un cujaab kaas waa yaab bay dhah waxaad ula yaab badan bay dhah waxaasoo ilaahyaalaha laga maarmaya iimaan la-aantu qofka waxay ku abuurtaa baqa iyo werwer badan iyo isagoo ka dhaca xaqiiqada wandalaqa almala-u nimankii madaxyaweyntahaa reer quraysheed way dhaqaajiyeen mala-aasoo minhum ka mida gaalada ayaa socday labaday boor ka garaaceen way ka tegeen nebi maxamed waxba kamay qaadanin waxay isku dardaareen animshu iska socda bay dhah araa la dhaqaajiyo wasbiruu calaa aalihatikum ilaahyaashiinana ku mitida ku adkaada bay dhah ina haadaa la shayun kaasi waa arin yuraad waa laga dambeeyaa bay dhah arrinkaasi ina haadaa la shayun yuraad waa arrin laynoola jeedo waa lasoo waday wadayoo reerkii iyo quraysh reer hebel baa loo jeedaa waa laga dambeeya arrinta saaseyda maa samicnaa bi haadaa maynaan maqal yuraadu eraygu sidiisa marka loo eego yuraadu waa wax ujeedo leh waa arrin lainoola jeedo wey maa samicnaa bi haadaa warkan muxamed sheegay kamaynaan maqal fi lmilati alaakhirati diintii dambe ee ciise iyo muuse iyo laga warinayay in haadaa ila ikhtilaaq kani waa been abuurad baydha waa been abuurad saase qur-aankii iyo rasuulkiiba ku sheegay xasad bay bilaabeen iyo isla weynaana waxay idhahdeen awsila calayhi dikro ma waxa lagu soo dejiyun qur-aan min beynina isagoo ina dhex jooga miyaa lagu soo dejiyay calaa rajulin min alqaryatayni cadiim rag waaweyn baa jira oo mudakar ah ma isagunbaa keligii qur-aan helay ilaahay baa yihi balka kaalaya hum iyagu fii shakin bay kaga sugan yihiin min dikrii qur-aankayga shaki bay kaga sugan yihiin bal ka kaalay qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau ihi am cindahum agtooda ma waxa ahaaday khazaa'inu raxmati rabbik ilaahagu naxariista uu leeyahay faraha badan qasnadaheeda ma yaga haya allihii alcasiiz alwahaab ee awoodda badnaa ee aada ugu hibayn jiray siin jiray deeqda badan addoomihiisa arsaaqadiisaa ilaahay isaga haya hadday tahay risaaladda hadday tahay waxyiga hadday tahay madarka hadday tahay dadku waxay cunayaanay dheefsanayo khalqiguba marka kuwan la maxaa nebi maxamed loogu waxyooday cid kale loogu waxyoon waayey ilaan diintu waa naxariisa talama iyaga haya allaahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ilaahay loo tilmaami maayo halkuu rasuul risaaladiisa dhigayo ammaanadiisa am lahuma waxaa u sugnaaday mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa lahaanshaha samooyinkiiyo inta ka dhaxaysa ma yagaa leh maa waxba kuma laha falyartaquu ha fuuleen baa ilaahay uhi fi lasbaab sallaamo iyo xarko ha fuuleen ay kaga joojinayaan nebiga waxyiga ilaahayaa kusoo dejiye waxyiga bal si ay uga joojiyaan salaamo ha u fuuleen xagga kore ama iyaguba waxya ha ku raadsadeen falyartaquu fi lasbaab asbaabtu waa wixii wax lagu gaadho wy masalaan ama xadhig jundun maa ciidan aada u liitoo hunaalika halkaa ahaade waa gaalade kaasoo min alaxsaabi gaashaanbuurta ka midi mahzuum kula jebin doona wey halkaa waxa joogada ilahay jundun maa maadu taxqiir bay faa'idaynaysaa ciidan aada u liita oo ummadnimadiisii akhlaaqdaysu aanay jirin waa ciidanka kufriga waa axsaabta iyo gaashaabuurta mahzuum ilaahay baa yidhi waa la jebin ballantaasaa ilaahayna uu siiyey awliyadiisa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar waa ballanqaad ilaahay baa bixiyey nebiguna waa ku kalsoonaaday calayhi salaatu wasalaam qof muminina kama shakiyayo maalintii badar iyadoo tirada colkiisa ayarta ayaa markiiba howlgelinaya dagaalka uu bilaabmayey dagaalkuu bilaabmayay ayuu aayaadka akhriyayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ficlan sidii baanay u dhacday waxaa haddaba ilaahay uu tilmaamayaa jundi iyo colaal badan oo efkan isku urursaday oo dhexda laga jebiyey ayaa tusaalayaashooda namaadij minhaa tusaalayaal baa ilahay uu naga siinaya kadabad waxaa beenisay qablahum hortood qowmu nuux nuux qoladiisii baa beenisay wa caadun iyo reer caad baa beeniyey rusushii wa fircawnu baa beeniyey isaguna fircawn oo in badan qisadiisa aad soo arag fircawnkiibul awtaad qodimada u saaxiibka ahaa horeyn usoo sharaxnay qodimuu lahaa uu dadka ku dhidbo marka uu qofka daldalayo intuu geedkaa jiridiisa ayuunba afarta calaamcalood masaabiir ugu taagi jiray wa tamuudu baa beeniyey qoladii reer tamuud wa qowmu luud nebi luud qoladiisiina way beeniyeen waa asxaabu layka qoladii reer shucay ee kaynta meesha jiqda aad degi jirta ulaaika kuwaasi baa ilahay kuwaa xumaanta heerka ka gaadhay alaxzaabu waa gaashaanbuurtii gaashaanbuurtii waa kuwa xulafaad imika maqlaysa isbahaysi gaalo ururtay ulaaika alaxzaab oo ka haddaba gaalisa soo urursaday arrinkiisu halkaasaa ilaahay uu ku tiirinayaa alaxay aanu ka jebinaya in kullun baa ilahay wy maa kullun mid jirayoo ummadaha ka midii ma jirin ilaa kadaba rusula mid kastoo ummadaha ka mid ihi waxa lagu halaagay rusushiibuu beeniyey faxaqa waxa sugmay ciqaab ciqaabii wey yaadii takfiif baa loo tiraya ilaahay ciqaabkiisiibaa ku habsaday uu ku degay wamaa yanduru haaulaa'i kuwanoo mujrimiintaee beeniyeyna ma sugayaan ilaa sayxatan waaxida kudhawaaq keliyunbay sugayaan malagii ilaahay u xil saaray waa inuu ku yeedhiyo oo ku dhawaaqo taasunbay sugayaan maalahaa uma sugnaanin qaylada min fawaaqo noqod ma leh rujuuc mar haddii ay lagaga dhawaajiyo dib ma laha lama joojin karo fawaaqu naaqa waa xigsinta hasha hadii lahaa fawaaqu naaqa ama qadra alfawaaq qadra fawaaqi naaqa hali in ay ka xigsimooto dee fawaaqaasi waxa weye caanihii tegee la lisay ayaa soo noqonaya oo rujuuc soo samaynaya wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladu akhlaaq xumaantoodii iyo canaagkoodii iyo dabdaladoodii baa ilahay u ka warramay iyagoo ku carigsanaya nebigii nebigii u digay wa qaaluu waxay idhahdeen rabbanaa ilaahayagii ow cajil lanaa noo dadaji qibanaa qaybtayada qabla yowmi alxisaab intaan aakhirada laysla gaadhin cadaabka iyaga soo qadin bay dhaah nin reer qurayshyada nin kala kaftameenoo markaasuu kii kale ayuu wax ka sheeg sheego dabeedna ninkiibaa yidhi quraysh haddaad tihiin sow nimankiii ma tiidin allaahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindik faandir calayna xijaarata min asamaawa witina bicadaabin aliim ilaahu kale hadduu xaq yahay nagu hanuuni maydaan odhana waxaad tidhaahdaan ilaahay ow nahalaad hadduu xaq yahay ilaahw diiddaye cadaabkaaga nagu hurguf baa tidhaahdeen macnaha dee waxay tilmaamaysaa caqlixumada qidigu waa qaybta iyo nasiibka ilaahw anaga noo qadim wax ilaahay laga magangala weeyaan addoonku iska daa kan gaalka ahee xataa qofka mu'minkaa ayaa isagoo aakhiro ka warwarsan aan odhan karin ilaahw qaybtayda adduunyada isoo dadaji wixii aadii dib dhigtay nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyu soo booqday oo yaraaday oo yaraaday oo xanuun rifan iyo lisan baa ku dhacay markaasaa dabeetana xanuunkii digalow ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u fadin ahaa waanu il dheeraa ilaahayna waa u waxyoonayey wuxuu yidhi maxaad ku ducaysataa waxaan ku ducaysataa u ilaahay haddaad aakhiro ninkaasi aakhiro ka yaabay iyo waxa lagu sheegay haddaad aakhiro wuxuuna dib dhigtay ilaahay ii qadi iyo halkaas unaan ku nastay halkan uuna igu soo qadi yaa halkaa waxba laygu yeelin waar ma kari karayside ilaahay weydiisa buuri inuu adduun iyo aakhiraba wanaag ku siiyo isagaa deeq siiyahoo tanna wuu ku naxariisan karaa tana wuu ku naxariisan karaayo isbir nebi maxamed oo waxa aad ku sabirtaa calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin wax badan bay sheeg sheegayaanoo gaal wareer badan iyo dalaayiyo baas baa kasoo fule iskaga sabiroo xejiso wadkur waxa aada xustaa kudayasho fiican baad haysataaye ambiyadiiba halkan ilaahay dhowr nebi qisadoodii ayaa uu ku xusaya mid maalka lagu imtixaanay mid awoodda lagu imtixaanay mid ehelka lagu imtixaanay mid nafti iyo maalkiiyo jirkaba laga imtixaanay intaba tusaala ilahay uu bixinaya qofka rasuulkaa ku dayanaya asxaabtaa ku dayanaysa qof kastoo mumin waa ku dayanaya liannahu daartan marka la joogo daarulimtixaan inay tahay baa dabeetana u fahmaysa dadkii ilaahay agtiisa ugu fadliga badnaa kol haddii waxan soo mareen wallaahi adigana kudayasho fiican baa kuugu sugan wax lagu daayaaba ma jiro wadkur waxaad xustaa cabdanaa addoonkayagii daawuuda la odhanayay dalayd dalqiwa ee awoodda lahaa cibaadadana awood buu u lahaa cadiyada iyo waxbixintana awood buu lahaa waajahaada iyo kahortaga cadowgana awood buu u lahaa waqatala daawuudu jaaluud walaa yafiru idaa laaqa xadiidkii saxiixabaa tilmaamayay marka uu cadow la kulma ma carari jirin soon iyo salaadbana wuxuu ilaahay ugu jeclaa soonkii iyo salaadii daawuud horaynu usoo marnay dalayd inahu nabigaasi awaab mid ilaahay u toobad keeni jiray buu ahaa in badan rajaac lirabbi macnaa kibir baa ka dheeraa iyadoo ilaahay awooddaa u siiyey waxba isma bidayn inaa anagu buu ilahay yihi sakharna aljibaala macah buurihii baanu sahalnay halkiisa macnaa yusabixna macah isagay la tasbiixsan jireen oo ay u jiibinayeen bilcashiyi waalishraaq gelinka dambe iyo galabtii iyo subaxii cashiguna waa gelinka dambe ishraaquna waa waaberiga iyo subaxa labada jeerba marka uu akhriyayo kitaabkiisa kariimka ilaahay uu ku soo dejiyey ayaa shucuur iyo dareen ayaa geli jiray aada u cajiib badan jaamidaadka iyo xayawaanka markaasay dabeetana la akhriyi jireen codkiisa ayaa wanaagsanaa waayra maca ayr shimbirihiina waanu u sakirnay maxshuura iyadoo lasoo ururiyey inkaasay kasoo agdhowaanayaan iyaguna dabeedna kolkaasay la jiibinayaan siay buuri u jiibinaysa iyo si shimbiri u jiibinaysada ay nabigaa ugu jiibinayaanna ilaahay baa yaqaan kullun dhammaantood lahu ilaahay awaab daru toobad keenayo oo u noqonayo oo ilaahooda ku xidhan bay ahaayeen washadadnaa mulka nabigan waxaanu adkaynay madaxnimadiisa ilaahay baa wax adkeeya waxna kala tuura rabbi baa wixii uu baahnaayo o dhan siiyey arrimo badan buu u suuro geliyey wa aataynaahu lxikmata xikmadna waanu siinay baa ilahay waa faham ilaahay uu faham siiyo sida dad wanaag loo gaadhsiiyo sida dad loo dhiso loo kala xukumo intaba ilaahay baa fahamsiiyey alxikma debinimana waa lagu fasiray wa fasla alkhitaab muranka iyo dooda dadka kala saarkoodana ilaahay wuu baray oo inagan arkayna ee loola tegayo ee loola socdaalayo dadkii isqabsaday baa ula tegaya wa fasla alkhitaab marka khitaabku waa mukhaatabada iyo dadka wada hadalkooda iyo murankii dhex maray ayuu u kala jari jiray kan yafsil alkhusuumaat biاdacaawi wاlbayinaat wixii markaa sharcigu jiray ee uu sugay iyo faham ilaahay uu siiyeyna waa ku kala saaraya culimo aan badnayn baa ku fasiray wafasla alkhitaab hadalkiisa ayaa dhegdhegnaa oo balaaqo badnaa oo hadalka hore ee furfurashada ah ama gogol dhigashada ah iyo ka dambe ujeedada ah waxyaabuu ku kala saari jiray ee kamid ahayd amaa bacdu awal man sanna amaa bacdu isagaa ugu horeeyay ereyga amaa bacdu markaa khudbadda kadib taana la yidhi waxaa daba halkan ilaahay uu xusayaa siyaabaha iyadoo ilaahay uu xikmad siiyey iyadoo ilaahay uu faslu khitaab siiyey ayaa haddana nooc imtixaani uu soo maray markaa waxaa qisada ka muuqanaya ambiyadu mararka qaarkood in ay ijtihaad iyo dadaal ku xukumayeen wax mararka qaarkood inuu waxyaro hoos mari karaan inkastoo aanay raagaynin macsuum uu yahay oo kolkiiba ilaahay uu qabanayo kolkiiba waa la qabanaya marka dhacdo isaga ka timid ayaa halkan ilaahay uu noo xusayaa oo la baraarujiyey waxaa la odhan karaa waa tadriib iyo laylis iyo cardi arbis ilaahay uu siiyey xikmadan iyo faslu khitaabkiisan baa loo sii akilayay sii feejignaado marka qisaduna waxay ahayd laba malag baa u yimi waxay iska dhigeen laba ninoo doodaya saynu ku arki doono qisada mid baa markaa cabanaya in lagu cabo oo aan waxba loola hadhin buu iska dhigaya aada buu ugu cawday intaanu kii kala jawaabin ayaa daawuud baa ninkaasi cabashadiisi iyo siduu isu dhuldhigay ayaad uga cadhooday oo ka xumaaday dabeedna waa ka qaraar riday ama jawaab buu bixiyey halkii ay ahayd inuu ka dhagaysto ka kalena marka inta lagu haystaa waa intaas ee uu ka toobadkeenayo gefku galay muxaqiqiinta mufasiriinta saasay u badan yihin amaa in la yidhaahdo daawuud baa dumar badan lahaa nin baa markaa islaam wanaagsan lahaayoo dheg leh colkiisana ninkaas ka mid buu ahaa kiibuu doonay dhowr jeer buu jihaadka u daray si uu usoo dhinto mar saddexaadkiibuu kusoo dhintay kadibna islaamkiibuu guursaday damaacinimadiisaa darteed baa labadan malag ugu yimaadeen inuu qaldamay si loo tusiyo qisadaasi dabcan qof caadiya abaanay u cunamin mise waa rasuul ilaahi macsuuma waxay u badaya mufasiriintu inay israa'iiliya tahay macnaha qisooyinka israa'iiliga ah kutubaha qaarkoodna aad ku arkayso sida ugu dhibta yare waa qisada daahirkeedana ka muuqanaya waa sidaa ee daahirka muuqaalkaba waafaqsan wahala taaka ma ku yimid nebi maxamed oo naba-ul khasmi kuwii doodaya warkoodii waa labadii ishaystee doodaya id tasawaruu lmixraaba id tasawaruu markii ay ka soo boodeen almixraaba meeshii uu ku cibaadaysanayay ama mixraabka waxaaba lagu tilmaamaa meesha la dego yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba guryaha marka gurigiisii dee shaqaduu qaybiye marna ummaddu kala xukumayay marna ilaahiisuu caabudayo tasawuruu way ka soo boodeen almixraaba guriga ee meelsha ka soo dhaceenoo waktigii uu cibaadaysanayey ee rabbigiisa u gaar yeelay ayay u soo galeen id wakti xustakharuu calaa daawuudna bay soo galeen u soo galeen daawuud fa fazica minhum uu ka argagaxay markii ay wejigiisii akhriyeenna qaaluu laa takhaf waxay idhahdeen waxba ha cabsanin khasmaani laba doolayaanuna baqaa bacdunaa calaa bacdin barkayaa kuwa kale ku xadgudbayoo intayadoo iyadoo wada socda mid baa ka kale meel kaga dhacay faxkum baynanaa bilxaq xaqna u kala xukun walaa tusbir hana gafin ama jawr ha samaynin oo dhan ha u ciirin sadadku waa siyaadada iyo jawrka jawrka iska ilaali wahdinaa nagu hagoo noo jihee ilaa sawaai siraab jidka toosanna noo hag aad baan ugu baahi badannahay wax noo xaqsoore waxaanu kaa codsanaynaa adoo jawrka iska ilaalinaya jidka toosana cadaaladda leh inaadna marayso kii muduucigahabaa bilaabo waxau ihi ina haadaa akhii kani waa walaalkay lahu tiscun wa tiscuuna nacja wuxuu leeyahy sagaal iyo sagaashan idhaa weliya nacjatun waaxida aniguna lax kaliyaan leeyahay meeshu waa isku boqol laakiin midun baan leeyahy isla sagaal iyo sagaashan adigu leeyihi inay iska ag dhawaayaan ama ay isku jireenna waa muuqanaysa sida jawaabta ka muuqanaysa fa qaala dabeetana waxa uu yidhi akfilniiha igu wareeji midkaygiibuu damaaciyey wuxuu leeya wartiladu ha buuxsantee bar iska soo wareeji tan adigu iskaba joogo wacazanii wuu iga xoog bata fi lkhitaab doodii waanu iga aftahansanaaday marka waa ila soo kacay oo laxii inuu dee qaatay ayay u egtay wacazanii fi lkhitaab cizigu awoodda haddii aan wada hadallayna waa iga aftahansan yihiin waanay dhacdaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu ka waaninayey gardarada waxau dhahaa dada inta i timaadaan baa kala aftahansanti walacala bacdakum alxana min bacd waa kala aftahansanti marka ogaada oo anigu dee daahirkaamu baan dadka qiyaasaya dacwadooda ee gudahooda kuma jire qofka aanu xukumo wax aanu lahayn ama ha qaata ama ha iska daaya anigu waslad naarahum baan u jara xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam walow nebibaha kuu xukume waxaanaad lahayn haddii laguu shaabadeeyo waraaqaa baanu haystaa waxbaha odhanin adagu shakilaan waxba hays qancinaya waad garanaysaa waxaan inaana lahayn marka saasuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam qaala markaa wuxuu ihi daawuud intaanu kii kala hadal laqad alamaka waarkani meel buu kaaga dhacay bisu'aali nacjati kol hadduu laxdaadii ku weydiisay ilaa nicaaji iyadoo kuwiisa loo geynayo kol hadduu ku ihi laxdaadanken nicaajkayga iyo ilahayga kale aan ku dare eh oo buuxiyo tilada eh kol hadduu halkaaba marayo wuu ku dulmiyey waina kaiira nin badanoo min alkhulaaai kuwan wax isku darsada ahi la yabqii waa ku xadgudbayaa bacduhum calaa bacdin barkoodba kuwa kale waa la yaqaanaayo dadkan wax isku darsada in badan oo ka mid a ayaa iscawara oo markaa uu dee qofkii kororhso sida uu leeyahay iyo waxaanuu rogrogaya ama uu gacanta ku hayo ayaa qaraabadii ay ka baxaysaa oo wixiisiibuu moodaya ama ammaano kugu raagtaybaa iyo deebaa la moodaabaa la yidhi wuu iska jeclaysanaya inuu buuro xaggiisa taasaa dhacda buui ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati dadka muminiinta ee camalka fiican sameeya mooyaane kuwaas iyagu waqaliilun maahum waqaliilun hum wahum qaliil waaba yar yihiinba ma badna dadka had iyo jeer wax isku darsada intay isilaalisaa waa yar tahay markaa xadgudbayn ficlan waana dee khabiir buu ku yahay qadaagoo sidaa ilahayba hore u soo xusay waa mid dhaca oo had iyo jeer jiro oo waxaan shuraakada la idhaahdo waa waxyaabaha inta faraha badan la isku khilaafo qof wax isasiiya ama wax isjeclaysiiya ayaa iska badan lidaalik ayaa ilaahay tabaaraka watacaala isaga addoomaha yaqaane markii qof qofuu dhinto dadkii dhexlayaashiisa ahaa lama odhan muddo sii baxnaaniye waxa lay qaybsada leanna dhaxalku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha xigtada kala dila dadkuna marka ay wax isku darsadaan waxa lagama maarmaana sida ilaahay aayatu dayn aayadda dheera mucaamalada madanigaa ka waramaysa suuratu lbaqara akhirkeeda in kusoo marna kaga waramay in nidaam adag loo sameeyo qoraal iyo markhaati iyo wax cad oo la isku ogyahay oo sida sharcigu uu yidhi laga maro oo wax walba la isla saxeexo oo la isla qoro oo markhaati loo sameeyo uu muuqdo waxaas madadowga laga ilaaliyo iyo isuniyoodka iyo niyad wanaagga iyo waxaa laga ilaaliyo laakiin uu cadaado wax cad lagu wada socdo saa darteed baa dee soomaaliduba markay ka maahmaaheen ay yidhaahdeen laba walaalo isdhunkanayaan in arko wuxuu hi laxajeclaan idin dhex marin macnaha haddii laxajeclaa idin dhex marto way iska baaba'aya macnaa caatifadaas caatifadan maalka iyo rabitaankiisa wax badan runtii waxaynaysa dadkuna marka taayirkan uu wareego ixtikaak sameeye soo noqnoqdo waxa runteedu in badan imanaysa ishkaalka waqaliilun maahum wadanna daawuudu waxa uu gartay annamaa fatanaahu wuxuu maleeyey macnaa wuxuu ogaaday annamaa fatanaahu inaanu imtixaanay inuu imtixaankii batanka u galay ayuu gartay faistakfara rabbah ilaahiisuu dembi dhaaf weydiistay wakhara wuu dhacay raakican isagoo ilaahay u rukuucsan wa anaaba ilaahay buu laabtay ilaahay buu towbad keenay halkaa markuu marayo ayuu iskartay oo culimada degtigooda waxay ka dhigaan astaamuu ka arkay kuwii wax weydiinayay muujinaya in uu khaldamay uu ka fahmi karo ama iyagii oo is-eegaya ha ahaato oo markaa dee inuu khaldamay isu muujiyey kolleyba waa baraarugay wakhtigaasu gartay dacwaddii iyadoonay dhammaystirmin in uu jawaab bixiyey sidaa darteed bay habboon tahay garsoorku inuu adabtiisa yeesho qofka garsooraha ummadu garsoorayaa dee nidaam dhan baa looga baahan yahay oo ijra'aadka iyo habu socodka qadaaga loo yaqaano oo dee kutubaha ay wada qorayaan oo dadka sidii cadaalad loogu simin lahaa sidii wax loo hubin lahaa sidii arrinka loogu dhaandhici lahaa sidii looga bogan lahaa intaabaa adoo cadaalad doonaya garsoore kana waxu sheegaya kana caayaya kana raacaya kana ula shaahaynaya waxaas waa waxa lagu waashee lagu wareeray wey marka laba malag bay ahaanoo tijaabada ka qaadayana la yidhi laba ninoo caadiya sidaa nasku uu sheegay baanay ahaayeenoo dabadeedna sidaasunbuu ugu jawaabayna la yidhi labadaba marka waxba waa lagu dulmiyey iyo waa laguma dulmiyin midna ma leh ee qofkani ma sheegay oo ma cawday ka kalena waa la dhegaysanayaa labadooda marka la isku dhegaysto ama waa isla qiri hadday isla qiraan dabcan waa isa siiya hadday isla diidaanna dee kii wax doonaya muduciga laodhan jiray muduciguna waa ka tubkujoogaaba dhaa soomaalida soo buskiciyey ee wax doonaya aan aamusayn isagu aan dacwaddu joogsanaynin haddii uu aanu aamusa taasaa markaa cadaymihii la weydiinaya nidaamku u dhigay nabiguna waxa wey albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara in isaga markhaatigii la weydiiyo haddii uu waayana dee kan kalena waa inuu dhaarto uun hadduu ka baqdana ka kale wuu ku ceshan karaa yamiinu ragga shayga loo yaqaano wuxuuba waa intaaba waxaan maxkamadii ay marinaysay sideeda bilood iyo toddobada bilood ee kunka dollar iyo labada dollar ay isdaba qaadayaan wawa intaaba adigu waxaanaad sheegatay war ma u qirsan tahay maya adigu cadayn ma haysaa ha ama maya hadduu ha idhaahdo ha laga dhegaysta ama waxba fura ama wa furi waayo kullu daalik waa wax iska basiiroo koobanba walow xataa haddaad og tahay in waxyaaba macluumaad oo dheeraadka ana alqaadi laa yaqdii bicilmi xataa adiga cilmigaada inaad ku xukunto hebel baalo anagaa ogeynoo jaar baana u cawaray waxba odhan maysa adigu brosijarkana raacaysa ijraadkan dhigan ee nidaamigaada raacaysa fakafarnaa lahu dalik waanu u dhaafnay buu yihi marka ilaahay kolkii uu sagaadu baraarugu ilaahay dambi dhaaf weydiis sidii nabi aadan ba u baraaruga iyo xaawa ilaahay waa ka dhaaf waa goobtanina waxa ay ka mid tahay meelaha sujuud la sujuuday marka qur-aanka akhriyaysa sujuudu shukr ayaa la yidhaha fakafarnaa lahu dalik lidalik baa ibn cabaas markii la weydiiyey waxa yihi waa la sujuudaya oo dee ilaahay baa yihi fabihudaahum iqtadi ambiyadaa hore nebi maxamedo ku dayo marka maadaama nebiga layidhi ku dayo waa in la sujuudaa sidaa nabigaasi u sujuuday waina lahu waxaa u sugnaaday nabigaa daawuud layraa cindanaa agtayada la zulfaa dhowaansho annagu noo soo dhowaya waa muqarabiinta ilaahay ee waxba afka hala dhicina wuu gafaha odhan wa xusna ma'aab marjic fiicanna wuu leeyahay hoy iyo meel wanaagsanoo usoo laabtana alla ku casuumaya u sallaxay yaa daawuudu baa ilaahay daawuudow inaa jacalnaaka waxaanu kaa dhignay khaliifatan fi lard dadka hogaaminaya madax baanu kaaga dhignay qofka ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya awaabka ilaahay noqonaya xabiibka alleh ilaahaysa jecel kaasidaa ayaa mudan in uu khaliif ummadda u noqdo iyo hogaamin lidalik baa markaa naska uu kuu cadeeyey ambiyadu inay ahaayeen kuwa buuxinaya doorka diineed iyo doorka duunyada adduun iyo aakhirada iyaga hogaamin u ahaa ummadda kaanat ambiyaau banuu israa'iila tasuusuhum ambiyadii reer banu israa'iil way hogaamin jirtay oo markuu nebi tagay nabiga kalinba hogaaminta ummadda lahaa dadka hogaaminteeda waxala kuwa ugu wanaagsan markaa ilahay yidhi daawuda waxaan kuu xulay haata kol haddaad addoonnimada ilaahay xaqiijisay khaliifatan fi lard inaad dadkii hogaamin u noqoto hogaamintuna waxa uu ku soconayaa waa max ammaanta uu ku leeyay ummadda kale kaga horeeya faxkum bayna annaasi bilxaq dadka ugu garsoor xaq xaq kalena ma jiro oo aan ahayn xaquu ilaahay keenay suuradda aakhirkeedaynu ku arki doonaa qaala faalxaqu waalxaqa aquul xaqu xaggaygu ka yimaadaa xaqana waan idiin sheegaya xaq meel kale laga helaa ma jiro walaa tattabici ilhawaa rabitaanka ha raacin hogaaminba haddii la idhaahdo duufaanada iyo dabayluhu dhan walba way ka soo dhacayaan qofka balaayo badan baa ku afuufnay soo jiidanaysa oo hawadii tiisii iyo tii dadka wixii baa isku darmaya oo diin la-aan sheegaya oo qofku inuu axdo sheegaya oo qofku inuu isagu buurto sheegaya walaa tattabici ilhawaa wixii xaqan iyo diintan ka soo hadhayba waa hawaa magacii la doonayaba ha loo bixiyo hala suubiyabe fa yudilaka can sabiili illaah hawadaasi jidka ilahay bay kaa lumin haddaa diintaba ka baydhood rabitaankaaga raacdo iyo wax dadkala doonayo jidkii ilaahay ka ambata ina aladiina yadiluuna can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa xaqaa kuwa ka ambaday lahum waxa u sugnaaday cadaabun shadiid cadaab kulul bimaa nasuu yowma alxisaab bisababi nisyaanihim yowma alxisaab ilaawida ay ilaaweena iska garab bareen aakhiro ilan qof rabitaankiisa raacay aakhiro kuma talagelinoo qorshaha uguma jirto qofka aakhiro ilaaweyna cadaab kulul baa ka horeeya oo diyaara saas halkaasaad markaa ka aragtay diintan inay tahay dowlad iyo diin iyo dacwad isku jira oo aan intana la kala saari karaynin oo aan la kala odhanaynin diintuna waa meel dowladnimaduna waa meel wax la kala saarayaa ma jiro intaba ilaahay baa ummadda u sallaxay ambiyadaa ku hogaaminaysa muminiinta iyo saalixiinta iyo khulafaa raashidiin taasunbay tahi in laysku daba taago taa kale aynu sheegaynaana waa fikrad qarbiga ka timi odhanaysa diintuna waa inay diin noqoto meel gaara iyada ku xidhnaato masaajidka iyo shacaa'irta iyo waxyaabahaas dowladda iyo siyaasadda iyo waxaasina rag gaara weeyo iyagu aan waxba uga baxsanayn tana waa majaal gaara in la isku dara ma aho dadku isku dahanbaabaan dabeetana haddii la arko wadaad sooba hungureeyeyba la odhanayo adigu ehelkeedaba maad ahayne maxaa ku daaray ama xaggaad ka timid fikirkii dee qarbiga waxa lagaa faslu diini nidaam alcalmaani weeye usuushiisay ka midta wamaa khalaqna asamaa waalarda buu ilaha yihi samadiyo dhulka maanaan abuurin wamaa baynahumaa inta ka dhaxaysa baadilan kumaanaan abuurin cadaalad daro ilaahay cadaalad buu ku abuuray cadaaladii baana uu rususha kusoo diray cadaaladii ayuu khaliifkan ku sameeyey daalika in baadil lagu abuuray danu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay malahoodaa sidaasa faweylu halaag liladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu usugnaaday min annaari buu uga sugnaaday kuwa gaaloobay halaag bay leeyihin hoog iyo baaba naarta kaga iman doona am najcalu ladiina aamanuu am najcalu ma waxaanu ka yeelaynaa buu ilaha yidhi aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiican sameeyey kalmufsidiina fi lard kuwa dhulka kharibay miyaanu kala mid dhigayna maya kala mid dhigi mayno am najcalu lmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday ma waxaan kala mid dhigayaabaa rabbi uu yidhi kalfujaar kuwa alla ka fogaaday faajir waa kaan xishoonay taan xishoona inay xumaanta ku fatahay labadaas ilaahay agtiisa ma sina mufli- mufsid iyo muslix mutaqi iyo faajir laakiin dadka agtooda weliba aqlabiyadooda way siman yihiin waana isku qabiil waana isku wadan waana isku jinsiyad maxay kale yihiin waa laba nin oo hooya wada dhasho siman weeyaan dadka aragtidooda alla waxau uhi kitaabun anzalnaahu ilayk haadaakani kitaabun anzalnaahu ilayk waa kitaab aanu kugu soo dejinay adiga nebi maxamedow mubaarak waa mid khayr badan waa barakaysan yihin hadday dadku barako doonayaan waa mubaarak ilaahay baa barakeeyey barakada halkay ka soo fushaawa isaga adduun iyo aakhiraba waxa alla u soo dejiyey liyadabbaruu aayaatih si aayadihiisa ay u dhugtaan oo ay u dhadhamiyaan oo ay ugu dhaadhacaan nuxurkay leeyihiin waliyatadakkara ulu lalbaab iyo dadka aqoon-yahanka ahi si ay ugu waantoodaan kitaabkan saasaa ilaahay ugu soo dejiyay in lana dhugto la dhadhamiyo dabeetana uu midho bixiyo qofka dareenkiisi oo waxyiguu ka muuqdo qofka noloshiisii iyo qoyska noloshiisii iyo mujtamacii iyo dowladdii waliyatadakara ulul albaab aqoon-yahan buu soo saaraa kitaabku eh aqoon-yahankaasaa markaa waantoodaya marka dee qofkiina waxa uu kitaabkii tadaburi karaa marka uu tafsiirkiisii garanayo ee uu macnihiisii fahmayo lidalik ba aayaddu waxay aada u bayaaminaysaa qiimaha uu leeyahay kitaabka ilaahay macnihiisa aada fahamto oo aada u dhaadhaacdo xikamka iyo jawaahirta jawharta ka soo baxaysa wawahabnaa buu laha waxaanu hibaynay lidaawuuda nabiga la idhaahdo sulaymaana baanu hibaynay walad fiican oo qofka la siiyaa waa hiba ilaahay nicma alcabdu buu lahay adoon ayaa ammaan mudan ammaan iska leh nicma alcabdu adoon baa wanaagsan oo ah sulaymaanu inahu isagu awaab mid isaguna ilaahay u noqod badan buu ahaa addoonkaas muxuu ammaan ku yeeshay awaab inuu ilaahay yaqaano ilaahay buu yaqaana ilaahay isuu toobad keenaya marka dabeedna imtixaan kalea soo maray nebigan isagana sulaymaan oo maamulkiisii iyo hogaamintiisii ku soo maray ayaa halkan ilaahay uu ku xusaya tabaaraka wa tacaala id wakti xus nebi maxamedow curida calayhi loo soo bandhigay nebigan sulaymaan la yidhaahdo bilcashiyi gelin dambe ayaa waxaa la hor keenay assaafinaatu aljiyaad assaafinaatu fardihii quruxda badnaaye saddexda adin isku taagayo oo farasku markau iskaanfoodhinayo isqotominayo ayaa saddex adin buu isku taagaa midna jeenigana wuu laaba saafinaadku waa kuwa aljiyaad ee dheeraynayay waa jamcu jawaad waa farasun jawaad faras dheeraynaya jiyaad waa fardo dheeraynaya marka fardihii shaaxibnaaye quruxda badnaaye dheeraynayay ayaa loo soo joojiyey had iyo jeer boqortooyooyinkii iyo madaxdu ay jeclaayeen ee shirabnaa shaalka watay ayaa loo soo joojiyey sulaymaan hortiisaa la keenay